دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada jubbooyinka iyo baay kuwaas oo lala beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa la shaqeeya haweenka wax ka barta maraakista ku yaala degmada saakow ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa safarro ku kala bixisay deegaano badan oo ka tirsan wilaayada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa raashin ka qaybisay deegaanka doomburaale ee hoostaga degmada qoryooley دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada jubbooyinka ah iyo baay kuwaas oo lala beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada la shaqeeya haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka jubbada hoose ciidamo hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose dhowaaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga ma ahan markii ugu horreysay oo kenyaatiga ku sugan hoosingow ay la kulmaan weerar uga yimid dhanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse si joogto ah ayay ugu socdaan dagaaladu ciidamada kenyaatiga ayaana ah kuwo weerar sugayaala oo ku go'doonsan xeryaha ay kaga sugan yihiin goobaha ay ku soo duuleen dhanka gobolka bokolna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada ceelberde waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weli faahfaahin dheeriya kama anaan helin khasaaraha gaaray ciidamadii xala lagu weeraray ceelberde haweenka wax ka barta maraakiista ku yaala degmada saakow ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey mujaahidiinta waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abu muslim munaasabad ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayay haweenka wax ka barta maraakiista ku taala degmada saakow hadiyado kala duwan oo qaali ah waxa ay ku wareejiyeen mujaahidiinta al-shabaab hadiyadaha ay wareejiyeen dumarka ayaa isugu jira lacag dhan saddex kun iyo saddex boqol oo doolar konton kartoon oo timir ah iyo boqol xabo oo go'yo la hogsado in ka badan laba boqol cagaga dahaaran iyo agabyo kale culimo waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa ka soo qaybgalay munaasabadda kuwaasi oo kelimad kala duwan ka jeediyey goobta ugu horreyn sheekh fu'aad maxamed kalaf ayaa kelimad ku saabsan waxbixinta ka jeediyey munaasabadda maxaa rasuulka ilaahay laysugu soo bahaysanayay inaan annaga kudayasho noo noqoto waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isbahaysigan alla u keenay dadka mu'miniinta ka dambeeya hadday gaalo isku bahaysato inay haystaan iftiin iyo dariiq ay raacaan haa rasuulka ilaahay ba iyo saxaabadii bay ku timid siday yeeleen baan yeelaynaa baan leenahay markay mu'miniintii sugnaadeen oy xaqi ay ku sugnaadeen munaafiqiintiina warkoodii uu caddaaday bishaa gudaheeda dabayshi bay wixii iswatay oo dhanba dabeyl baa alla ka dhigay waa la eriyey cadowgi waa iska tegey munaafiqiintiina waa muuqdeen mu'miniintana waa muuqdeen munaafiqiinta maalintaas rag iyo dumar bay lahaayeen mu'miniintana rag iyo dumar bay lahaayeen saasaa marka loo kala baxayaa oo dadku daa'iman iskuma dhex jirayaan gabdhaha hadda wax bixinaayo oo maalkooda bixinaayo oo timirtan iyo buskudkan iyo maxay ahayto shaambadan iyo waxaan qiimiga caagagan taa usoo talaayo waxaa weeyaan waa gabdho mu'minaad ah oo raadinaya allah raalli ahaanshihi subxaanahu watacaala raba inay nuurka ilaahay uu iftiimo inaanan nuurka alle subxaana watacaala la daminin sidaa daraaddeed marka waxaana laga rabaa asabr waathabaat inaanu sabarno xaqa aan ku sugnaano intaasi kadib haweenka wax ka barta maraakiista saakow ayaa ka warbixiyey hadiyadihii ay wareejiyeen alaabta aan wareejinaynana waxaa ka mid ah lacag dhan saddex kun iyo saddex boqol oo doolar gooyaal boqol xabo ah timir konton kartoon ah shaambadii lagu qubaysanayey toban kartoon ah oomo ay wiilasha mujaahidiinta dharka ku dhaqanayaan oo shan loor ah caagag tolan oo ah laba boqol toban iyo lix caag intaas ayaan ku wareejinaynaa mana ekaan doono insha allahu waan diyaarinaynaa waana ku dhex jirnaa insha allah biidnillaahi kariim gabdhaha muslimaadka ah khayr allaha siiyo wilaayaadka joogo in badan baa maxaa idaacadahan ka maqlaynaa geel bay bixiyeen xoolay muxuu ahay waxay bixiyeen maxaa la dhahay agabkanoo kale way bixiyeen ayagana miisaankooda xasanaadka ilaahay ha ugu kabo mujaahidiinta aan ku wareejinayna agabyadaas waxaanu leenahay sawara ee ku sawra ee wadada aad ku sugantihiin ee diinta ku sawra isburuu wahbituu fii diinikum insha allah gaaladana waxaan u diraynaa dardaaran oo ah dadka idinla dagaalamayo waa dad islaam ah oo ka soo jeeda islaamnimo oo u dagaalamaya diinta ilaahay subxaanahu watacaala marna ma daali doonaan adinka waad daali doontiin insha allah waxaan leeyahay dagaalka aada wadaan ka istaaga ee ka joojisama ayaan leeyahay mar kastana kuwii oo jabay baad noqon doontaan insha allah malaaq biyey iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre ayaa dhankooda bogaadiyey haweenka hadiyadaha ku wareejiyey mujaahidiinta waxaan leeyahay maalka aada bixiseen allah idin barkeeyo bedelkadoo kheyr qaba oo ka qiimo badan maalin aan maanta ahayn waxaad ku bixiseen waa waddadii ilaahay waa meeshii loogu talagalay maanta ay ugu habooneed aad ku bixiseen bisha aad bixiseen waa bil barakaysan oo bil rabadaan ah oo ah bil jihaad bishii diintiina soo dejiyey ilaah ayaan ku mahadinaynaa ilaahgii maanta idin waafajiyey waxaan leeyahay gabdhihiinaan miisaankiin aqal idin kabo camalka ilah idin barakeeyo waxaa ilaahay baan ugu mahad celinaynaa asaga awood iska leh waxaa maanta aan isugu nimid ee halkakan xafladan taalla iyo nimcada inta taalla iyo gabdhahan barwaaqaysan wax weyn oo malaadankiisa ah aan mar dadka waddadooda haysan weeye mar malaayiin jeer ilaahay baan ugu mahad celinaynaa cidda hawshaa ka dambayso ayoo noocnana waxaan leenaha allaha barakeeyo marka waxa weeye dheeraadka alla idin siiyey waa barwaaqo waa meel fiican baad ilaadankiisa ayaa shiishka saarteen marka waxaa ilaadankiisa ilaahay mahaddiisa hawsha aad bilowdeen wada baraarujiya oo geliya kuwa aan fahmayn xaqa aad fahamteen haweenka ku dhaqan degmada saakow ayaa marar badan oo hore waxa ay sidaani oo kale hadiyadu ku wareejiyeen mujaahidiinta kuwaas oo ay kaga qayb qaadanayaan halganka ka socda dalka ee lagula jiro shisheeyaha iyo dabadhilifyadiisa walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa safaro ku kala bixisay deegaano badan oo ka tirsan walaayada waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali sheekh maxamed abuu cabdalle waaliga wilaayada islaamiga ee wilaayada jubbooyinka oo ay waraystay idaacadda ku hadashaafka xarakada shabaab almujaahidiin al andalus ayaa waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey socdaalle ay ku kala bixiyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka wuxuu sheegay in ay tageen dhul aad u ballaaran oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka islamarkaasina ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada si ay u kontaroolaan amaba u hubiyaan qaabka ay u socdaan howlo horey loogu xil saaray mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan wilaayada jubbooyinka oo ay ka mid tahay in dadka dacwada la gaarsiiyo waxyaabaha aan tarkiisinayn oo kale waxaa ka mid a mashaariicda degmooyinka ka socda ama gobolka ka socda in si guud kormeer aan ugu tagno waxaan kaloo aan aad iyo aad u xoojinaynay aan kala hadlaynay maamulada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan biyo-ada iyo dhulka deegaanka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo xaalufinta waxaan kaloo tarkiisinaynay maamulada dhuudhuujintooda iyo meelaha qaarkooda oo u baahnaa in wax laga bedelo oan wax ka babedelnay dhanka dacwada wilaayadu waxay dirtay ilaa iyo saddex fariiq oo iskugu jira ducaad kala duwan bu-aale meesha la yidhaha jilaalow ilaa iyo weelmaarow ducaad ayaa meeshaas ku jirtay ilaa weelmaarow ilaa iyo meesha la yidhaahdo birta dheer ayagana sidoo kale ducaad baa ku jirtay asigoo hadalkiisa sii wata sheekh maxamed abu cabdalla waxa uu sheegay in ay bulshada ku booriyeen in ay garab istaagaan ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ay waayadan sheegayeen in ay ku duulayaan deegaanada diinta islaamka lagu xukumo waxaan kaloo tarkiisinaynay xamlada ay cadowga ay wadaan iyo sidii looga hortegi lahaa dadkana aad baan u tawjihinay xamlada qaybteedii hore ayaan shaqada bilownay waxaay shaqada gebagabadeedii waxay ku soo aaday xamlada qaybteedii dambe cadowga ay waxa weeyaan ay buunbuunanayaan maalmahan lasoo dhaafay in dadka haddana tii hore sidii ay uga qayb qaateen tan dambana ay uga qayb qaataan sheekh maxamed abu cabdalla waxa uu sheegay inay jiraan deegaano mashaariic laga hirgeliyey iyo kuwo iminka ay ka socoto sida ware la qoday iyo ceelal iyo ware iminka la qodayo
saasoo kale waxaan kormaraynay ceelal badan oo la qoday oo dabagal u baahnayo shaqo u baahnayo walaaladii kheyr allaha siiyo ayaguna ay wax badan ka qabteen hadda dhismihiiba waa uu bilowday ceelashaas haddii la qoday hadda baraagihii baa la sameynayey ceelasha qaarkood hadda waaba la furay meesha lahe daarsalaam ayagana hadda waxa weeyaan ceel baa hadda loo qodayo riig baa ku jiray waxaa jiray warar tiro badan oo dadku ay codsadeen oo ilaahay mahaddii xarakadana ay nagala qayb qaadatay in meeshaas wax laga qabto sida warar laga qoday deegaanada u dhodhow degmada afmadow degmada waxaan dhihi lahaa dhobley sida meesha la yidhaahdo goodaayo sida meesha la yidhahdo yaraa ee shabax u dhow oo ayaguna laba waroo caama laga qoday saasoo kale meelaha aan xamlad intaan ku jirnay iyo safarka iyo jawlaadka intaan ku jirnay aan waxa weeye codsi noola soo gudbiyo wax laga qabto waxaa ka mid a dabgal iyo meesha la yidhaahdo bakhdad oo ayagana waro waaweyn hadda laga qodayey maamulada islaamiga ah ee hoostaga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay ka shaqeeyaan waxyaabo badan oo ay ugu horreyso in dadka ay baraan diintooda islaamka iyagoo geesta kalena u dhega nugul mashaariicda kale ee lagama maarmaan ku ah nolosha aadanaha walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa raashin ka qaybisay deegaanka doonburaale ee hoostaga degmada qoryooley faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed ciise munaasabad raashin qaybin ah ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose raashinkan oo isugu jiray bur bariis sonkor ayaa waxaa ka faa'iidaystay dadka ku dhaqan deegaanka doomburaale iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana raashin qaybista ka faa'iidaystay toddoba boqol oo qoys oo ku dhaqan deegaankaas qoyskiiba waxaa ku soo aaday oo la siiyey haaf bur ah haaf bariis ah haaf sonkor ah kartoon timir iyo laba daasoodo caano ah iyo laba saddexloo saliid ah qaar ka mid ah dadka deegaanka doomburaale ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay qaateen magacayga waxaa la yidhaha maxamed ibraahim faarax waxaan ku noolahay xero labaad deegaanka xero labaad alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hadda waxaan joogaa doomburaale oo laga qaybinayo raashiin walaayadda islaamka ay qaybinayso waxaa lii siiyey loor sonkor ah loor bariis ah loor bur ah baakad timir ah laba gasac oo caano ah laba caag oo saliid ah intaasaa liisiya alxamdulilahi rabbialcaalamiin walaayadda islaamka ay qaybisay ayaan haystaan gacanta ku haystaa horta intii soo dhiibtay cajar iyo asxanaad allah ka siiyo inta qalqaalisay oo mataqaanaa noo keentay allah ha barakeeyo nadkii la siiyana waxaan leeyahay nin walbow ninkii muslim oo agtaada oo baahan oo jiiraanka wax ka gaarsiiy kadib suldaanka beesha jiidho ayaa sharaxay raashin qaybinta iyo halka ay ka dhacday munaasabaddaa maanta waxaa loogu talagalay in lagu qaybiyo raashiin oo tiradiisii dhan tahay ilaa iyo toddoba boqol oo qoys oo loogu talagalay dadka ku dhaqan degmada qoryooley iyo tuulooyinkooda oo munaasabadaas ayna ka dhacayso deegaanka doomburaale runtii waxaa maanta meesha isugu yimid dadkii mudnaa ee loogu talagalay oo raashinkaas inay qaataan bishan barakaysan ee ramadaan oo loogu talagalay inay ku afuraan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa haggiisa ka ahaatay uma walaayada ayaa arrintaasi xil iska saartay sidii loogu talagalayna ayaa dadkii raashinkii loo qeybiyey rag iyo dumar isugu jiraan waa dadkii mudnaayeen oo raashinkaas in maanta la siiyo oo ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ku mudnaayeen walaayadii iyo mas-uuliyiintii iyo umuradiina dhammaantood juhdi ku bixiyeen dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose raashin qaybin ka samaysay degmada kuntuwaari iyo deegaano kale oo ka mid ah shabeellaha hoose warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa